magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday dhismaha wadooyinka laamiga ah oo si casri ah loo dhisayo kuwaasi oo qaarkooda lasoo gabagabeeyey dhismahooda wax weynna ka bedelay bilicda magaalada iyo isu socodka bulshada iyadoo weli uu socdo wejiga labaad ee dhismaha wadooyinka laamiga ah ee mashruuca nagaada oo ay qayba ka qaadanayso dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa duqa magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne waxa uu ka warbixiyey qorshaha ugu degan dhismaha wadooyinka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ujeedka anagu magaalada aan ka leenahay afar qodob weyn qodobka waa magaalo wadooyin waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha oo wax badan magaalada kusoo kordhiya dhinacba ha ahaato inaanu ka samayno magaaladan waana hadda maraynaa gabagabakeedii badnayd qodobka labaadoo ah magaalo nadiif ah nadaafadu nadaaf nadiifa oo ku tartanta magaalooyinka adduunka nadaafadu kula tartanta waa qashinka ka mamnuuca iyadana waa yoolka iyaga aan rabin inaanu gaarno magaalo cagaaran oo adduunka isbedelka cimilada ka dhacay la jaanqaada oo cagaaran oo quruxdeena ka qayb qaadata iyo magaalo nabad ah qabyaalad ka maran loo siman yahay dadka reer kismaayood aan qof qof dulmaaya ku jirin la wada leeyahay lagu wada nooleyahay magacuna au yahay reer kismaayood jubbaland iyo soomaaliya afartaas qodobi waa xabxul magaaladan ka dhigno maxaa yeelay magaalo dee waa meel bulsha ku heshiisay inay adeeg isu darsanto inay qabyaalad yartaan waa mamnuuc dadka dadku soomaaliyeedna magaalo u firan noqoto oo qof walba ayoo iska dhex arko oo deganaado xaqee dastuur oo leeyahay weeye intaa kadib waa baaq guud dadka reer kismaayood waxaan u baaqay inay ilaaliyaan magaalada amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo u diyaargaroobaan tartan caalami ah oo inay magaalooyinka soomaaliya ku tamaan